shalay maqribkiibuu ka baxay degmadan doolow siidadkiibuu u hoyday beled xaawo wuxuuna dilkiisa dhacay abbaaro toddoba saac oo habeennimo toddoba saac iyo afar iyo toban daqiiqaa la iisoo sheegay in dilkaas uu dhacay waxaa dugta iyo xabadaha yeerayeen uu ahaa guriga nabadoonka marka waxaana la ii sheegay in la gowracay oo wax xabada aan lagu dilin waa gartay marka rasaasta aada maqasheenna maxay ahaayeen rasaasta waxay ahayd waa iska inay ku feesteynayeen baan u malaynayaa waayo guriga xataa isboola sifay labada dhinac kaga xireen oo lagu qarxiyey markay dileen kadib kolley rasaasna waa un dhacday rasaas badan baa dhacday wax lagu ridaayo ma garanayo laakiin rasaas baa dhacday qaraxaasna wuu dhaco waa ka dambeeyey isagana waa gowraceen guriga iridkiisa wax yar intay ka bixiyeen ay gowraceen waxaad sheegtay in gurigana ay qarxiyeen yaa kaloo gurigaas uu wax kusoo gaaray maya maya dadka way ka bixiyeen ciidanka afarta gooni ka ka wareejiyeen ciidankii dadkii ku jiray iyo ciyaalkii iyo way ka soo bixiyeen meel bay kusoo aruuriyeen waa dilayna aabihiin bay dheheen kadibna waa gowraceen markii gowricii ciyaalkii iyo dadkii waa kala yaacay gurigiina markaasay sbolarship ku xireen saasayna ku qarxiyeen wax dadka ahoo kale ma jirin laba wiiloo uu dhalay kaxaysteen waana soo daayeen aroortii bay soo daayeen maxaa lagu maagay maxaa lagu galay inay gurigiisa weerar ku qaadaan oo ay soo kaxaystaan oo ay gowrac mariyaan maxaa intaasoo dhan aada is leedahay waa lagula kacay adeerow gacali waayahan soomaaliya waxaa ka jira ama nimankan ay isticmaalaan waad la socotaa odayaasha dhaqanka ama aqoon-yahanada ama dadka saas oo kale ah waa la dilaa ninkan nabadoon weeye nabadoonna dadkiisa iyo meel kastoo dani uga xirantuhuu galaa kolley dawladda maxaad u gashay oo muxuu ah wax uga raadisay iyo waxaas xiriirkaasay diidahayaan marka sidaasaa lagu gala waxa askari ah ama shaqaale ah ama wax loo raadsado ma aha waa un kolley nabadoonada la dilaha ayuu ka mid yahay anigaan kula hadlaya xataa mar baa qarax laigu tuuray marka waa wax un odayaasha la iska dilahayo waa ma aqaano waa wax aan garan la-an ama dadka waxgaradka ah laga leynaya dadka ma ilaa hadda ma fahmayno waxa loo leynaya dadka bal haddaad sifo ka bixisid dhaqano qaasim nin noocee buu ahaa wallahi nin dhaqane wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u wanaagsan u dabeecad badan furfuran kiyaawo ingiriis ah aad iyo aad u muxuu ahaa waxyaabaha oo oo aad noogu adkaada xataa aan u adeegsano ahaan jiray nin nabadda jecel buu ahaan jiray nin aad iyo aad aan u dareemi doonaa oo muxuu ahaa garab dhuwan weyn oo naga dumay oo xagga nabadda iyo odayaasha iyo dhaqanka ka baxay ayuu ahaa ma garan marka ma waxaa jirtay howlo uu hadda gacanta ku hayay taasoo laga yaabo inay keentay in lagu beegsado isagoo gurigiisa jooga hadda howl uu hayay male mar dhowba ayaan dhaweyd baa xamar ka yimid iyagoo odayaal ah arrin gabdhaa la xoogay oo kenyaatiga ay xoogeen ayay u dacwoodeen oo mar madaxweynehe hadda la kulmeen ayaan dhaweyd marka wax laakiin oo riski ah oo aan ku ognahay ama ma jirin waxaas una muxuu ahaa dawladda lala kulmaayay iyo dhismihii jubbaland iyo waxyaaba noocaas ma ogiye iyo muxuu ahaa waxa danta qabiilka oo ugu jirto hadday xag dawladeed noqoto iyo haddii xag dhaqan noqoto ma ogiye oo shacabka ma ogiye wax kale kumaana ogeyn marka waxaad sheegtay in gurigiisa lagu weeraray oo lala soo baxay marka ma adinkaa u maleeyey in ay shabaab yihiin mise shabaab ayaa sheegtay inay iyagu dileen walaal waa dadkii meesha joogay oo qabtay waa shabaab baa la yidhi waxa saa dadka birmagaydada ah u dilana waa shabaab maydkiisii ma hesheen maydkiisi waa la helay oo meesha intay ku gowraceen bay ka tageen isla markiiba ciidan baa aaday wax yar kadib waa lasoo qaaday maydkiisii isbitaalkaa la geeyey kurkii iyo waxaas dhakhaatiir iyo waxbaa la sameeyey saakaa la aasay inta laisku yara tolay waa la duugay si fiican baana loo duugay kolley maydka waa la asturay